dalka kenya ayaa waxaa ka taagan dood adag taasi oo u dhexaysa soomaalida iyo kenyaanka taasi oo ku aadan xilalka dowladda ay ka hayaan soomaalida kenya xilli qowmiyadda gobolka dhexe aaminsan tahay dalkaasi in ay maamulaan soomaali khayraadkii dalkana madaxweyne ruutu uu gacanta u geliyey doodan ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo mashaariicda ugu waaweyn abad ee gobolka uu xarigga ka jari doono dhammaadka bishan maxamed faarax shire ayaa warbixinta ka soo diray gaarisa dood culus ayaa inta badan waxay ka taagan tahay dhexna marayso siyaasiyiinta guud ee dalkani kenya hanaanka soomaalida gobolada waqooyiga ka timid ay intooda badan haatani gacanta ugu hayaan majaaraha siyaasadda guud ee dalkani kenya iyo weliba xilalka ugu muhiimsan dubada cali camey oo ka tirsan waxgaradka gobolka ahna hogaamiyaha ugu sarreeya xoolodhaqatada guud ee dalkani kenya ayaa waxa uu aaminsan yahay inay yihiin dad kenyaana xilalka haatan ay qabanayaanna ay xaq u leeyihiin
annaga dadkii kaadhu nimankii caaqiliinta ahaa kaadhu markii ay tageen lancaster house conference ngala ronald ngala robert matano william murgor masinde muliro waxay dhaheen kenya dowladnimada ha naloo qaybiyo maxaa qabiilooyinkan waaweyn waa waa maxay ahayd malaaygii weynaa ee badda ku jira ee kuwa yaran la qaaday dheheen annagayna la qayn hadda wixii baa soo baxay waxaan leenahay saddex three options ayaa dowlad lagu ahaan karaa haddii lais istaxmili waayo oo laisnabadgelin waayo oo dadka ninba ninka kale xuquuqdiisa u dhowr waayo federalism katiibada in int intaan ku noqonno waxaan xune la dhaho devolution ee qabiilooyinka waaweyn loogu kaalmaynayo in la tiro oo laakiin waxaad moodaa waddankan dad raba inuu dadka kala buurto oo ku korseexdo keli inuu jiro nin in lagu korseexdo ogolna ma ma jiro dubad ayaa waxa uu sheegay in soomaalidu ay yihiin dadka lagu aaminaada badan yahay guud ahaan dalkani kenya xukuumada haatan kuraasta ay ku fadhiyaanna ay ku heleen malkooyinkii kala duwanaa ee dalkani kenya ay ka soo badbaadiyeen
waxaan qabnaa regionka ugu weyn kenya malkameri oo etoobiya boodhageeda ah p p one oo mandera ilaa jerey oo khuuriga laama badda yaan leenahay sooma central province ijara constituency yaa ka weyn ijara constituency bal maxay ahayd consultansiyaha waaweyn oo gobolkan iska dhaaf ijara constituency baa ka weyn central province marsabit marsabit oo n f d ahaan jirtay iyo siolo wajeer iyo mandera iyo garis waa eighty percent of landmass waddankan boqolkii siddeetan dhulkaas wey inta inta kale inta kale ee afartankii shanta milyan ee kale hartay waxaa weeye twenty percent ay yay ku nool yihiin hogaamiyaasha gobolkani laga soo doorta ayaa sidoo kale u babac dhigaya doodaha kala duwan ee telefishinada qaranka ee dalkani kenya baraha bulshada iyo idaacadaha maxalliga intooda badan ka socdaan mudane faarax macalin maxamed xildhibaanka degmada dhadhaab laga soo doorta ayaa sidoo kale waxa uu aaminsan yahay in cidna aysan u daba fariisanaynin dowladda master ruuto waxay aada uga xun yihiin shaqada nuuridiin uu hayo waxay aada uga xun yihiin shaqadii maaragtay yarka la yidhaahda magaciisii aamiin uu hayo waxay aada uga xun yihiin gaabow oo markii horena meel halbowle ahay haddana meel kaba fiican loo dhiibay wad maaragtay uu yahay council general uu yahay waa awood badan uu kuleeyahay meesha hadda loo diray waxaasoo dhanba soomaalidii dadka la shaqeeya madaxweynaha uu ka mid yahay adan maxamed iyo dad fara badan oo la taliyaal oo madaxweynaha la taliyaan nin la yirahdo cali daawud wiil yirahda maxay ahayd ina idris ina macali idris dadka soomaalida oo madaxtooyada joogo oo xukunkii meel kaga jiro madaxweynaha maalin kasta la fadhiyaan way dhigtay aada bay u dhigtay iyaga waa tahay faarax marka maxay tahay dadkan siyaasiyiinta ah ee baraha bulshada iyo tviyadii iyo wadankii iyo iyo goobaha fagaaraha haatan isku hayo waxa soomaalidu ay ku hayaan haddii marka laga reebo saraakiishaasi aad ka soo hadashay oo nolol ahaan iyo dhocmisteri ahaan iyo wax kastoo dham haddana dowladdana way nagala wareegtay baa ka dhaadhacsa waxaa naga aan la wareegnayna malaha naga xaqa naga yaraa umaan meesha ka helnay oo dad noo ogol hadda ay imaadeen horumarkaa yar oo adiga ad helaysana dhib bay ku qabaan oo hataa lacagta yar oo c d f to annagana lasii dhibaysaa oo wax la yidhaahdo one million one one iyaga waxay dhahayiin one vote one shilling maxayankaasoo kale ayay meelaha istuseen oo tirada annada farada badan aan ku qaadano soomaalida waxay xaq u leeyahay intay u badan tahay baa ka dhaanacsan doodan ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo madaxweynaha dalkani kenya william ruuto uu ku soo aadan yahay dabayaaqada bishani gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya aan doonayeen in mashaariic kala duwan gobolkani uu ka hirgeliyo ay ka mid yihiin wadada isku xirto mandheera ilaa iyo gaarisa sielo moyaale moyaale madoogaashe socdaalkaas oo soomaalida gobolkani ay aada u soo dhoweynayaan socdaallo kala duwan oo ka horreeyo madaxweyne ruuto uu ku yimid gobolkanne ay ahaayeen kuwa dhanka horumarka intooda badan kuwa loogu tallaabsanhayay ahaa maxamed farax shire v o a garisa